magaalada london waxaa haatan ka socda shir lagaga hadlayo horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya shirkan oo daba socday shirweynihii shalay lagaga hadlayey arrimaha soomaaliya waxaa maanta furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirre ka tirsan dowladda britain waxaa kaloo ka soo qayb galay ganacsata iyo qurbajoog soomaaliyeed wariyaheenna zahre ciidlan nuur ayaa ujeeddada shirkaasi ee waxyaabaha lagaga hadlay waxay ka waraysatay la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ahna afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariise oo ku sugnaa goobta shirka uu ka soconayo maanta waxaa magaalada london ka dhacay shir ay kasoo qayb galeen ganacsatada soomaaliyeed iyo shirkadaha waaweyn ee ganacsatada dalkan ingiriiska ujeedaduna wuxuu ahaa sidii bacdana dowladda soomaaliya soo bandhigtay qorshayaasheedii ku aadan sidii dalka loo horumarin lahaa in loo gartay in wakti la siiyo qurbajoogta soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh ama dalka gudihiisa ama dibaddiisa waxaa shirkan kasoo qayb galay oo furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka africa mark simons iyo waxaa kaloo iyadana maaragtay joogtay wasiirada arrimaha horumarinta dalkan wa hay-adda loo yaqaan difid waxaa kaloo joogay oo iyadana ka hadashay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda fawziya waan gartay maadaama oo aad sheegtay in ganacsatadii meesha ka soo qayb gashay islamarkaana mas-uuliyiinta dhinaca horumarinta u qaabilsan dalka britain iyaguna goobjoog ka ahaayeen islamarkaana la isla qaatay sidii horumarin loogu sameyn lahaa ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya wax heshiisyo ah iyo wax tallaabooyina oo la mudeeyey in la qaadaa ma jiraan mise waxay hayduun arrintu in bandhig iyo warbixino layska dhegeysto wasiirada ingiriiska meesha ka hadlay labada wasiirba waxay sheegeen in dadku isweydiinayaan sababta dowladda ingiriisku maanta u danaynayso inay fursadan u siiso maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed waxayna ku jawaabeen waxay sheegeen in soomaaliya habka keliya looga saari karo marxaladaha dhibka ay ku jirto maaha keliya in un la siiyo deeq oo mar walba ay noqoto mid ku xiran caalamka iyo taageerada uu siiyo waxay yidhaahdeen soomaaliya waa dal qani ah u baahan ganacsigiisa in la maalgeliyo waxay kaloo sheegeen in ganacsatada soomaaliyeed kuwa qorbajooga iyo kuwa kaleba runtii waxyaalaha ay sameeyaan ay u baahan tahay beesha caalamka xitaa inay ka bartaan marka aada baa loo soo dhaweeyey arrimaha sidoo kale madaxweynaha oo runtii aada u sharaxay sababta hadda ay waktigii ugu habboonaa tahay soomaaliyana dal qani ah oo xeebta ugu dheer leh laba webi leh kheyraad kale oo ama ha noqoto xoolaha la dhoofiyo ama beerihii ama ha noqoto kalluumaysigiiba u sheegay in hadda ay tahay waktiga loo baahnaa in warshado yaryarna la keeno dalkii ganacsi waaweynna ay maarata maalgashi ku samaystaan waatay marka xidhiirhkan ama wada shaqayntani ma mid u dhexayn doonabaa shirkadaha ganacsiga ee soomaalida ah iyo kuwa britain mise waa mid dhex mari doona dowladda iyo shirkadahan britain yuu dhex marayaa xidhiirhkan iyo heshiisyadani wasiirka africa oo arrintaas aada moodaba inuu jawaabteeda bixiyey ayaa wuxuu ku macneeyey wuxuu yidhi dowladda ingiriisku fursadan inay siiso dowladda soomaaliya iyo ganacsatadeeda iyo shirkadaha ingiriiska ah ee doonaya inay maaragtay maalgashtaan waxay aada ugu adkeeyeen in soomaaliya ay maaragtay tahay meel la maalgashan karo waxaa kaloo meesha ka caddeeyey in shirka markuu dhammaado oo uu ka codsaday dhammaan kasoo qaybgalayaashii ama shirkadaha waaweyn ama shirkadaha yareer ama qurbajoogta soomaaliyeed inay macluumaadkooda reebaan oo dowladda ingiriiskuna ay samayn doonto database waxa la yidhaahdo lagu uruurinayo dhammaan macluumaadkaas kadibna si public loo soo dhigi doono hadhow cid walba iyo ciddii israadsanaysa ay u fasaxan tahay arrintuna ay tahay bal in la ra-is gareeyo arrinta in soomaaliya la maalgashto laakiin hadhow ay shirkadaha iyo soomaalida ganacsatada iyo dhammaanba ay isku fasaxan yihiin waatay marka sidaynu ka war hayno ganacsatada soomaaliyeed waxay u kala qaybsantaa laba qaybood qolo ganacsi sare leh oo dhaqaalo badan haysta badankooduna qurbajoog u badan oo baasaaboora ajaaniba haysta oo dunida ay u fududay meel walba inay tagaan iyo dad ganacsato ah oo waddanka gudihiisa ku sugan oo aada u dadaalaya laakiin aan awood dhaqaale iyo mid xidhiidh caalami midnaba haysan ganacsiga iyo xidhiidhka dhex maraya hay-adahan ee hadda shirka loogu fadhiyaa ma mid ku kooban unbaa ganacsatada tujaarta loo yaqaano mise waa mid wada gaari kara ganacsatada soomaaliyeed ee wadanka gudihiisana ku nool waxaa meesha lagu soo hadal qaaday ganacsatada qeybaheeda kala duwanba inay aada muhiim u yihiin soomaalidana aada loogu ammaanay ganacsiga yaryar oo iyagoo dhulka kasoo bilaabay waxba haysan invest oo maalgashina lagu sameynin inay heer sare gaari karaan in laysku wado ganacsatada yaryarna fursadii la siiyo ganacsatada waaweynna fursad kaloo la siiyo iyagana oo shirkadahan maalgeshiga samayn kara ay la samaystaan ujeedada waxay tahay sidii laysugu xiri lahaa shirkadihii waaweynaa ee haya maalgashigii iyo ganacsatadii soomaaliya ha noqoto kuwa yaryara ha noqoto kuwa waaweynaa inay ka faa'idaystaan marka ammaanku waa shayga ugu muhiimsan ee saldhigga u ah ina maalgashi la sameeyo ama ganacsi la abuuro ama mid hore u jiray la horumariyo sidaan ka warhaynana weli ammaanka layskuma wada hadlayn karo arrimahaasi shirka ma lagu soo qaaday sidii horto ammaanka loo sugi lahaa si maalgashigan iyo shirkadahani markaa horumarkooga sid la taaban karaa ay ugu dhaqangeli karaan aad iyo aad waa lagu soo qaaday weliba madaxweynaha ka hadlay labada wasiir oo dowladda ingiriiska ka socotay iyagana waa ka hadleen waxa ay dhammaantood ka dhawaajiyeen in amniga uu soo ronaanayo haddii aan hadda riskiga la qaadanin aysan macquul ahayn in wadankii xitaa amnigiisa uu sii hagaago afhayeenka madaxtooyada soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo khadka telefoonka magaalada london ugu waramayay waryaheena sahra ciidla nuur